ciidamada ammaanka degmada afgoy ee gobolka shabeellaha hoose ayaa gacanta ku dhigay mooto bajaaj siday walxaha qarxa mootadaasi ayaa sida la sheegay waxay ciidamada wadday markaasi ay soo jeedisay dareenka ciidamada wixii ay wadda markay ogaadeen markii la baaray kadibna waxaa laga helay ayaa la yiri walxaha qarxa booliiska soomaaliya ayaa faahfaahin waxay ka bixiyeen arrintaasi wararkii ugu dambeeyey waxaa magaalada muqdisho kasoo diray wariyaha v o e da xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in shalay gelinkii dambe ay degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ku soo qabteen mootobajaaj ay ku rarnaayeen walxaha qarxa iyo raggii watay mootadaasi shir jaraa-id oo uu magaalada muqdisho ku qabtay afhayeenka ciidanka booliska sadiiq aadan dood dishe ayaa waxa uu si kooban uga warbixiyey qaabkii uu u dhacay howlgalkii lagu soo qabtay mootada ay saaraayeen walxaha qarxa maanta oo taarikhdu tahay labaiyo tobankii nofembar laba kun labaiyo labaatan ayaa ciidanka booliiska soomaaliyeed gaar ahaan qeybta la dagaalanka argagixisada ayay degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose waxay kusoo qabteen mootobajaaj gaduud ah mootadan aada arkaysaan waa mootobajaajkaas gaduud ah oo taargadeeduna tahay m sagaal boqol iyo saddex x mootadaas oo ay ku rarnaayeen ugu yaraan laba nuuc oo kamid ah qaraxyo ama miinooyinka wax lagu qarxiyo nuucyooyinkaas ayaa kale ahaa m b five motorcycle alarm system remote oo ah nuucan aad ujeedaan oo loo isticmaalo in remote wax lagu qarxiyo oo remote ahaan wax loogu qarxiyo iyo nuuca labaad ee ah explosive format projectile e f v oo iyadana aan nuucan u naqaano soo boodada oo iyadana wax ku disha qaab soo boodaa wadada dhinaciga argixisadu inta badan ay ku aasaan ama dhigaan sidaasna ay u isticmaalaan inay dadka shacabka ku waxyeeleen waxba ka galabsanayn afhayeenka ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay in cadaaladda la horkeeni doono raggii watay mootada lagu soo daabulay walxaha qarxa dhagartan ayay argixisadu la damacsanaayeen shacab soomaaliyeed in ay ku dhibaateeyaan oon waxba ka galabsan sidii horeba u dhici jirtay hase yeeshee ciidanka booliiska soomaaliyeed oo ka feejignaa dhagarta argagixisada ayaa gacanta kusoo dhigay iyadoo argagixisadii iyo dhagartoodiiba aysan gaarin goobihii bartilmaameedka u ahaa waxaana gacanta lagu hayaa laba dhagar qabe mootadii ay argagixisada u isticmaalaysay inay u adeegsadaan qaraxyada islamarkaana ay ku transport garinayan ama gaadiid ahaan u isticmaalayan ay ku daabulaan qaraxyadaas haraadigii walxihii qarxay intaba gacantaana ku haynaa ilaahay idinkiisna eedeysanayaashaas cadaaladda ayaan horkeeni doonaa arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli saddex casho ka hor ay booliska soomaaliya sheegeen inay gacanta ku dhigeen rag wata mooto bajaaj kuwaasoo bamgacmeed ku tuuray dadweyne marayay waddada kow iyo labaatanka oktoobar dhinaca kale afartan iyo siddeeddii saac ee ugu dambeysay ayaa waxaa magaalada muqdisho lagu dilay shan ruux oo isugu jira ganacsato odayaal dhaqameed culimaa uddiin iyo saraakiil ciidan laamaha amniga dowladda soomaaliya ayaan ilaa iyo iminka ka hadlin qaabka ay u dhaceen dilalkaasi qorshaysan iyadoo dhanka kalena xiriir aanu la samaynay si ay arrintan uga jawaabaan aanay inoo suuro gelin inaannu qadka taleefanka ku helno xasan kaafi qoyste v o a muqdisho